dalaacayn badan ayaa ka soo baxaysay tallaabadii uu madaxweynaha maraykanku uu bartiisa twitterka uu ku soo dhigay saddex fideow oo islaamka ka soo horjeeda isaga oo la wadaagay jayda fransen oo ah ku-xigeenka xisbiga xagjirka ah ee britain fast loo yaqaano afhayeenka aqalka cad ee maraykanka sara sanders ayaa tiri iyadoon la fiirinaynin in ay jiraan fideoyadani madaxweynuhu wuxuu xoogga saaraya ayay tiri khataraha waddanka haysta ee u baahan in wax laga qabto oo la sheego waxayna tiri ama ha ahaado fideogani xaqiiqa ama yuusan ahaanine khatartu waa mid jirta waana arrinta uu madaxweynuhu xoogga saaray waxa uuna ku howlan yahay khatarta dhabta ah waxyaabahani waa kuwa dhaba ayay tiri si kastood adigu u aragtidba ogaadana anigu kama hadlayo ayay tiri asal ahaanta fideoyadani waxaan filayaa in aad ku mashquulsan tihiin wax khaldan waa taas waxaa madaxweynuhu uu ka hadlayo ma tahay baahida ammaanka qaran baahida kharashaadka ku baxa ciidanka baahiyadaasi ma yihiin kuwa dhaba baahiyadaasi wax dhalanteeda kuma jiraan ayay tidhi sara sanders jayda fransen oo ah qofka trump uu la wadaagay twitterkaasi ayaa iyadu sannadkii lasoo dhaafay lagu helay eedeymo lagu soo ogay oo ku saabsan inay gabadha muslimada oo xijaaba qabta ay si ahaana ah ula dhaqantay sidoo kale dacwad kale oo ka baxsan tan ayaa iyadana lagu soo ogay oo ku saabsan ihaanooyin dhanka diinta ah oo aad u culus xisbigeeda oo la aasaasay labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa ah xisbi xag jir ah oo islaamkana aad oola collaysan ilhaan kagri oo ka tirsan xidhiidhka golaha islaamka joogtayna markaasi goobta shirka jaraa-id ay ku qabanaysay afhayeenka aqalka cad ayaa iyadu ka kululaatay dhaqanka madaxweynaha maraykanka waxayna halkaasi iyadoo joogtay ka tiri arrintan waxaa keliya ee ay samaynayso waa kicinta karaahiyadda kicinta cabsida iyo natiijo ahaan inay kiciso cunfi run ahaantii qofka twitterkan soo dhigayna kuna dhaqan waddanka u k oo ah jayda fransen waxaa u k lagaga soo oogay ayay tiri dembiyada nacaybka sidaa darteed waxaan weydiisanaynaa dhammaan dadka maraykanka inay ka hadlaan kana soo horjeestaan arrintani si gaara hogaamiyaashu waa inay ka soo horjeestaan waxyaabahan oo kale in baraha la soo dhigo amaba fikradahan oo kale iyo sidoo kale aragtiyada noocan oo kale ah arrintan uu ku dhaqaaqay madaxweynaha maraykanka ee ah fideoyada saddexda ah ee iyagu ka soo horjeeda islaamka ayaa waxa ay galaafteen amaba ay saameyn ku yeesheen xidhiidhka labada waddan maraykanka iyo britain wargeyska telegraf sida uu qoray ee ingiriiska waxa uu sheegay diblomaasiyiin maraykan ah inay iyagu sheegeen inay dib oga noqdeen in madaxweynaha maraykanka donald trump uu london tago bisha janawari oo markaana horey loo qorsheeyey iyadoo markaana sababtu ay tahay bay dhaheen hadalladan ay isku tuurtuureen ra-iisul wasaaradda ingiriiska teresa may wargeyskan ayaa mas-uuliyiin sarsare ka soo wariyey oo sheegaya inaynan sugaynin in trump sidii qorshaysnayd oo markaana halkaana safaaradda maraykanka dhismaheeda cusub uu ka soo furo may ayaa sidoo kale waxa ay shaaca ka qaaday inta wargeyskani uusan soo daabicin arrintan in booqashadii trump ee la sugayey ay iyadu jirto balse wakhti la qabtay ayna jirin arrimahan isku tuurtuurka dhanka hadallada ee teresa may iyo madaxweynaha maraykanka ayaa timid kadib markii madaxweynaha maraykanku uu bartiisa twitterka soo dhigay saddex fideyo oo iyagu markaasi ka soo horjeeda islaamka may ayaa waxay ku tilmaantay in haddaba trump uu ku soo faafiyo bartiisa internetka waxyaabaha kooxda xagjirka ah ee ingiriiska ka jira ay ku dhaqaaqeen inay ahayd khalad aada u weyn dhankiisa trump ayaa isagoo ka jawaabaya hadalkaasi teresa may ra-isul wasaaradda britain waxa uu sheegay oo uu yidhi teresa may aniga ha igu mashquulin ayuu yidhi waxaad xoogga saartaa buu yidhi argagixisada islaamka ee xagjirka ee waxburburiya kuwaasoo ka jira boqortooyada ingiriiska annaga dhankayaga shaqo adag ayaanu qabannay afhayeenka may oo iyadu arrintaasi ka jawaabaysa waxa ay tidhi aqlabiyadda muslimiinta ingiriiska ku nooli waxa ay raacsan yihiin qaanuunka iyagoo markaana ka soo horjeeda argagixisada noocyadeeda dhanba isla arrintaasi waxaa iyaduna ka hadashay teresa may oo ku sugnayd caasimadda jordan camaan waxayna tiri xukuumaddeedu waxay si adag oo la mucaamalaysaa wax kasta oo argagixisaa oo dhanka ingiriiska lala beegsan karo dhankeeda oo iyadoo teresa may ka hadlaysay arrimahan hadalkan isku tuurtuurka waxay tidhi in xidhiidh aad u weyn labada wadan ay leeyihiin kama dhigna in haddaba maraykanku marka ay khaldamaan in aan la daleecaynin waxayna sheegtay xidhiidhka gaarka ee maraykanka aanu la leenahay bay tidhi wakhtiga dheer waa uu socon doonaa taasina waa maslaxada labada wadan dad fara badan oo haddaba ingiriiska oo mas-uuliyiin ay ka tirsan yihiin ayaa aad ooga cadhooday arrimahaasi uu ku dhaqaaqay madaxweynaha maraykanka iyadoo uu ka mid yahay duqa magaalada saadiq khan oo isagu sheegay in trump haddaba aan laga soo dhoweynaynin ingiriiska